dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb galaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum magacagay waa xasan maxamed cali waxaan joogaa magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waxaan dhakhtarka aan ka rabaa in noo caddeeyo haddii uu yahay qofku qof reer baadiye ah ama aanan heli karin face maska maadaama uu baadiye ku nool yahay cudurkiina uu jiro maxaa laga yeelayaa isagana oo aanan heli karin tallaalka kahortagiisana aanan heli karin baadiye uu ku nool yahay sidee buu u u dhaqan karaa mase muxuu amrayaa dhakhtarku asalaamu calaykum reediyo wergo waa salaamintiin dhammaan shaqaalaha iyo macaldaadiyaasha mahadsanid xasan maxamed cali oo jooga magaalada baydhabo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa xasan qofka haddii uu joogo baadiyo wuxuu isticmaali karaa maro nadiif ah oo u samaysan sida ganfuur xirka haddii meeshaas aysan jirin harqaan wax lagu tolo oo lagu diyaariyo ganfuur xirka iyadana wuxuu isticmaali karaa marada nadiifka ah laakiin wuxuu iska ilaalinayaa inuu u dhowaado dadka waxaa mar kasta muhiim ah in gacmo la iska dhaqo laguna dadaalo nadaafadda guud iyo mida gaar ahaaneed ganfuur xirka iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga midda talaalka iyadana waxaa muhiim ah in guddi loo xil saaro oo ka shaqeeya xalinta arrimaha talaalka ka hortagga covid nneteen-ka ama inay dadka ay tagaan ama ay aadaan goobaha ugu dhow ay ku heli karaan talaalka cudurka covid nneteen-ka niyo waa ugu wasanaanayaa talaan kadib waxaa jirtaa talaalka karoonaha in lalasoo gaarsiiyo magacaygu waa deeq axmed aadan waxaan joognaa gobolka mudug gobolka mudug talaalkii corona viruska waa looga baahan yahay talaalka dadku inuu qaataa la rabaa waa lacanahay talaalkii kaaman badan baa ku yaala oo garakacyaal badan baa jooga gobolka mudug hareerihiisa gaar ahaan dame garakacyo ilaa xogeeran xarfo dad waxaa degan aada u badan oo dan yara oo barakacyaal ah waxaan codsanaynaa in ay helaan talaalkii covid nneteen-ka dadkaas inay helaan dhanyarta masaakiinta ah waa salaamaya raadiyo ergo
mahadsaneed deeq axmed aadan oo jooga gobolka mudug haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa deeq walaal deeq waxaan rajaynayaa in codkaaga uu gaaro maamulka gobolka mudug si dadka kaamabka ku nool iyo dadka deegaanka kale ku nool ay u helaan tallaalka cudurka covid nneteen-ka sidoo kale dhexdiina iska abaabula koox deegaanka u adeegta iska dhex doorta oo la xiriira maamulka gobolka mudug si aad u heshaan tallaalka cudurka covid nneteen-ka iyo baahidaha kale ee caafimaad ee aad qabtaan asalaamu calaykum radio ergo magacaygu waa maxamed cabdi faarax oo jooga sula hunuun ee degmada qandale ee gobolka bari run ahaantii waxaan shaki ka qabaa qandho soo noqnoqotay oo dadka aada ugu jeebsatay iyo waxaanu hargab u malaynayno waxaan u malaynayaa xanuunkaasi inuu yahay corona virus sababtaa dadkanu male dhakhaatiir iyo cid xaqiijin karta xanuunka haya wuxuu yahay assalaamu calaykum radio ergo waa idin salaamay mahadsanid maxamed cabdi faarax oo jooga magaalada qandala ee gobolka bari haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed maxamadow cudurkan safmarka ah ee covid nneteen-ka wuxuu leeyahay calaamado lagu garto kuwaasoo ah qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale intaas soo raac ah inuu qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhedhanka intaas aan soo sheegay ayaa ah calaamadaha ugu muhiimsan ama ugu caansan cudurka covid nneteen-ka haddii dadka deegaankaas ku nool intaas ay isku arkaan marka waxaa la dhihi karaa wuxuu qabaa qofkaasi cudurka covid nneteen-ka balse haddii uu qofka qabo qofa keliya lama dhihi karo waa covid nneteen
magacayg magacaygu waa cabdicasiis oo jooga magaalada ceeb gaabo ee gobolka sanaag waxaan weydiinayaa dhakhtarka calaamadaha lagu garta xanuunka coroonaha waa mahadsantihiin radio ergo mahadsanidin calaamadaha lagu dhakhtarka waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo ah cudurka corona calaamadaha lagu garto iyo siduu ku faafi karo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
maxasanid cabdicasiis oo jooga magaalada eregaabo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdicasiis calaamadaha ugu waaweyn ee cudurka covid nneteen-ka waxaa ka mid ah qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale soo raaca intaasi inuu qofku u waayo dareemihii urinta iyo dhedhanka sidoo kale cudurkan covid nneteen-ka wuxuu ku faafi karaa in aan la raacin tilmaamihii ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef kuwaasoo ahaa in gacmaha layska dhaqo muddo labaatan ilbiriqsi iyadoo lagu dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la xirto ayaa wanaagsan ganfuur xirkii iyo gacmogashigii iyadoo laiska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in la kala fogaado ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in laga fogaado ayaa wanaagsan goobaha dadweynaha ay isku yimaadaan sida shineemooyinka fadhi kudirirka shirarka huteelada iyo aroosyada iyo xafladaha kale ee waaweyn intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan intaan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqan gacmaha maydha ku dhaqma waa dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhow